waxaynu ku jirnay qasbigii wuxuu uhi waalzamuuhu waxay ku laasimiyeen ujrata almaqsuubi kee la dhacay ujradiisii maca raddihi san lala qabo waalarsha iyo arshigii lilmaciibi wixii arshiga ah ayaa lagu leeyahay mili ayaa lagu magdhabi fi lmiliyi waaye ee uu dhinto mili ayaa lagu magdhabi wa fii siwa lmiliyi wixii ka soo hadhayna aar watigii la dhacay ila alislaafi ilaa dilitaankii wakhtigii ugu qiimaha badnaa ayaa qiimihiisii lagu magdhabayaa wa sadaquuhu waa u rumeeyeen qaasibkii cinda alikhtilaafi markay iskhilaafaanna isaga ayay u rumeeyeen waxau leeyahay sheekhu qofkii qaasibka ahaa ee dhacay waxay culimmadu ku waajibiyeen shaygan maqsuubka ah oo kale ujradiisii muddadaa uu gacanta ku hayay walow isagu yaanu manfacaba ka dheefsanine masalan hadduu gaadhi oo kalee dhacay dee waxaa la odhanayaa muddada intaa leeg muxuu u soo saari lahaa qofkan markaa intii u soo saari lahaayee maalin walba iyo bil walba intii u soo saari lahaayee uga soo bixi lahayd ayaa loo saaraya wa ujrat almaqsuub iyadoo weliba uu radinna ku samaynayuu celinayana ayaa wuxuu raacinayaa ujrat almaqsuub iyo waalarsha lilmaciib haddii markaasuu ceeboobay oo ceebi ay ku timi ayana waxoogaygaa u dhaxeeya masalan waxaa la qiimaynayaa isagoo saliima iyo isagoo san u ceebaysan markaa wixii farqiga u dhaxeeya taana wuu bixinayo ajrigaa shaygii maciibka ahaa ku yimine arshigiisaana wuu bixinayaa haddaba maxaa lagu magdhabayaa ashyaada marka had iyo goraale la magdhabayo waxaa shaaficiyada macruufka agteeda iyo fuqahada kaleba waxay dhahaen mili iyo mutaqawin bay u qaybsamaan mili waxaa la yidhaha wixii la miiso ama la miisaamo salamna uu ku bannaanaa ee aan waxyaalihii farao badnaa ee laysu geegeeye aan ahayn waxaa la yidhahaa mili mar hadduu waxaa la miiso ama la miisaamo salamna ku bannaan yahay waxaa la yidhahaa mili waxna waxaa la yidhahaa mutaqawim mutaqawim waa wixii aan lala miisin lala miisaamine intaa ka soo hadhay ayaa mutaqawim la yidhaahdaa haddaba mil yacni mid la mid ah miligii lagu magdhabi marka la waayo ee uu bimacnaa dhinto wixii mili ka soo hadhayna qiimihii ugu badnaa ayaa lagu magdhabayaa laga soo bilaabo maalintii la dhacay ilaa dilitaankiisii iyo talafkiisii qiimihii ugu badnaa masalan hadduu shaygani mar ahaa kun buu ahaa mar dhexuu haddana siddeed boqol tege markanuu dhintay kaba soo qaad shan boqol buu ahaa xilligaa ugu qiimaha badnaa ee kunka ahaan baa lagu magdhabayaa waayo xilliga uu halkaa maryay inuu celiyaabaa waajib ku noqonaysay mar hadduu celin waayo xilligaa wuxuu marayay baa laga magdhabaya waalzamuuhu waxay ku laazimiyeen ujrata almaqsuubi shaygii la dhacay ujradiisii maca raddihi celintiisana lala qabo waalarsha lilmaciibi iyo kii ceeboobay arshigiisii waalmihla kii mahalkiisa abaa lagu magdhabi fi lmihliyi lilcaday minhu marka la waayo ee uu dhinto wa fii siwa lmihliyi mihli wixii aan ahaynna akhara alqiyam qiimaha kii ugu badnaa min waqti qasbihi laga soo bilaabo ila alitlaafi ilaa dilitaankii wa sadaquuhu way u rumeeyeen qaasibkii cinda alikhtilaafi haddii la ysku khilaafo oo masalan uu yani qaasibka yidhaha shaygii waa dhintay maaligiina yidhaahda ma dhimanine hebadaada ayuu ku jiraaye ii soo saar qaasimkaa loo rumaynayaayoo dhaar baa loogu rumayna waxaa loodhan dhaara un inuu dhintay baabu shufcati shufcada waxaa la yidhaahda ayuu u baab yahay shufca asalkeedu waa shufca iyo shufca waa addam waa wixiisu geyn sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa waa xaq waa milkin qahri ah oo u sugmaya qofkii shariiggii hore shariiggan cusub ugu sugmaya wixii mucaawado lagu milkiyey laba qof baa wax wada leh wuxuu inoo sheegi doono markaa mid ka mida wixiisii iibiyey kan markaa shariiggan hore ee ninka qaybtiisa iibiyey ay wada lahaayeen waxaa u bannaan inuu shaygii isagu iskula wareego shariigan cusub ee laga iibiyey uu isagu intuu lacagtii u celiyo isagu shaygii iskula wada wareegay mar hadduu shariig horo qadiim ahaa markaa wuxuu uhi sheekhu in yashtarik hadday ku shuraakoobaan shakhsaani laba shakhsi fii caqaarin ma guurto waa kal ard dhulkii wal binaa dhiskii wal ashtaari iyo dhirtii fajcal waxaad u yeeshaa likulli mid kasta bayca tilka alxisa xisadaa inuu iibiyo mid walba u yeelo dee waa xaqiisii walishariiki shariigii horena ee ninkii shuraakada kulahaana waxaa u sugnaaday akhduhaa bishufca inuu shufco ku qaato in saxa haddii uu ansaxo qasmu dalika alcaqaari caqaarka qaybintiisu haddii ay ansaxdo oo ay suurtagal tahay walaa tajuusu ma bannaana shufcatu liljaari jaarkana shufca uma bannaana waxau leeyahay sheekhu haddii laba shakhsi ay caqaar wadaagaan waa dhulkii maguurt waa dhulkii waa dhiskii waa dhirtii ayay wadaagaan ay wada leeyihiin bimacnaa waa binaha iyo ashaartaiya waa iska taabicun bay u noqonayaan dhulka marka waxaad u yeeshaa buu idhi mid kasta ood u bannaysaa inuu horta xisadiisa iyo qaybtiisa iibiyo weligood iska lulan maayaanoo isa saarnaan maayaanuna mid waliba inuu qaybtiisa iibiyo xaq buu leeyahay marka uu mid ka midi haddaba iibiye qaybtiisii kii ay wada lahaayeen waxaa u sugnaaday akhduhaa bishufca inuu soo shufcayso ciddan laga iibiyey uu isagu lacagta iyo waxa laga siiyey intuu u celiyo shaygii isagu isku wada qaato ayuu leeyahay waase goorma waa haddii insaxa qasmu dalika alcaqaari waa haddii shaygaa maguurtadaahi qismo iyo qaybin uu aqbalayo shay la kala qaybin karo oo haddii la kala qaybiyo aan manfacadiisi buraynin waa inuu yahay ee mid waliba inta u soo hadha ee qaybtiisa uu ku intifaaci karaya weeye oo macnaha ujeeddadan ay u diideen ee ay u leeyihiin hadduu shaygu qaybsami karayo ayay u furan tahay shufcadaasi macnaha waxaanay ka ordayeen waxay leeyiin mar haddii shaygani masalan dee guri afar mitira bay wada leeyihiin haddii la kala qaybiyo mid walba laba mitir baa u soo hadhayo dee guri way u noqonaysaa ama wax way u noqonaysaa maxaa markaa lagu diidayaa dee shariiggan cusubi waxaa dhici karta inuu idhahda aan qaybsanno dabeetana qaybintii iyo kala goyntii qarash bay keenaysaa meel waliba inay markaa yeelato yacni maraafiqdii oo mid walba suuli gaara loo sameeyo oo mid walba albaab gaara loo sameeyo oo haddii ay dul iyo wax leeyihiin meeshii laga korayey yacnii bullaacaddi waxaa la yadhaya waxaasoo dhan baa soo kordhaya markaa si aan dararkaa iyo dhibtaasi ugu imanin qofkaa inuu isagu iskula wada wareegaabaa u furan laakiin mar haddaan la qaybin karaynin dee waxaa waa laga aamino shufca ku sugnaan maysa sidaa kii horeba wada lahaydinubaa kana wada lahanaysaan weeye culimmada qaarkood baa ayuu ku celleeyey halkay shaaficiyadu halkaa ku celleeyaan yacnii mar haddii kollayba yani dabeecad xumaa qofka ka iman kartaa yacnii qof cusub oo idaan isgaranayn weyno inaad wada dhaqmi weydaan baa dhici karta dararka marka xaggaa laga eego lafteeda shayga haba qaybsamaya ee ama yaanu qaybsaminba e yacnii culimada qaar xaggaa ka eegtayna waa jiraan jaarku isagu shufco ma laha labadii qole ee markaas isku dheganaa ee guryahooda isku xigeeni iyagu shufco ma laha xadiid baa ku soo arortay madaahibta runtii qaarna waa qabaan aljaaru daari axaqu bidaari siaa ku xaqda xadiid ibnu xibbaan uu warinayo iyo aljaaru axaqu bisaqabihi ka ku dhegan oo bukhaari warinayo marka waxay dhahaen shaaficiyadu waa jaarkaa shariiga iyo jaarka shariigunbaa looga jeedaa in yashtarig shaksaani hadday ku shuraakoobaan fii caqaarin shaygii maguurtadaha kal ardi iyo wal binaa'i dhiski iyo wal ashtaari dhirtiiba weeyaane fajcal waxaad u yeeshaa likullin mid la arka bayca tilka alxisa xisadiisa inuu iibiyo u yeel walishariikina waxaa u sunnay akhduhaa bishufca inuu shufco ku qaato waa in saxa haddii u ansaxo qasmu dalika alcaqaar caqaarka qaybintiisu haddii u ansaxo oo ay suurtagal tahay weeye walaa tajuusu shufcatun liljaari jaarkii isaga shufca uma bannaana wayalzamu shafeica waxaa ku laasimi maa bihi ishturii wixii lagu iibsaday ayaa ku waajibi oo min milin ow min qiimatin lilmushtari kii mushtarkahaa ayay u laasimi wa mahru milin meeru mihaal baa waajibi in yubin talaaqahaa haddii uu talaaqeeda yacnii ku gooyo bishiqs qaybkii ow bijaclihi sadaaqahaa ama sadaaqeedii hadduu uga dhigo walyaltamis ha dalbo fawran si degdega ha u dalbo fa xaysu goortii akhara uu dib dhigo maca cilmihii isagoo og tafuutuhu way ka tegi in qasara hadduu gabadh falo wa uhbitat waa loo sugay shufcadii liljamci kooxdii biishtiraakin ishtiraag ayaa loogu sugay wasicat waana la qaybiyey binisbati alamlaaki milkiyaalkoodu intay yihiin ayaana loogu qaybiyey waxau leeyahay sheekhu qofkan haddaba wax shufcaysanayaa waxaa ku waajibaya inuu celiyo wixii lagu iibsaday ninkan qaybkiisa iibiyey wixii uu ku iibiyey unbuu ninkan u celinaya ama qiimihii ha ahaato ama ha ka yaraato ama ha ka badnaato intay doontoba halla ekaatee qofkan wixii laga siiyey ayuunbuu u celinayaa oo wayalzamu shafiica maa bihi ishturi min mil haddii wax milia ku iibsaday ow min qiimatin haddii wuxuu ku iibsaday mutaqawim ahaa qiimihii lilmushtari kii mushtarka ahaa ayuu siin hadduu wuxuu mili ku iibsaday milinbuu siin hadduu mutaqawim ahaana qiimihii buu siin waayo meherumathaal buu siin meherumathaal ayuu siin haddii markaa talaaqeedii oo ruuxii dumar ahaa yacnii ku bayniyuu ku jaro oo shaksigan meherumathaal ayuu markaa siinayaa ama hadduu sadaaqba uga dhigo ruuxii dumar ahaa sadaq ahaan buu siiyey oo masalan ta hore waxa weeye waa hadduu khulucoo kale oo masalan dee ruux dumaraha bay wada lahaayeen dee hadday markaa ay iyadii lafteed ku quluctanto oo ay shaqsigii ay markaa siiso ama uu sadaaqbu uga dhigo gabadh buu guursadayoo qaybkii uu lahaa wuxuu sadaaq buu uga dhigay ama gabadhiisii buu markaa ku khulcayba yacnii shaqsiga qayb ay ku lahayd daar inuu siiyo markaa meherumahaalunbuu siinayaa dumarka la midkaa meherkooda wuxuu yahay unbuu siinayaa dabeedna sidaasuu kula wareegayaa waxaanu leeyahay wuu inoo tilmaamayaa shufcadu si deg dega ayaa loo shufcaystaayo si deg dega waa xaq markaa u sugmaya darar inuu iskaga dafciyo waa deg deg markaa sidii ceebta shayga aad iibsateen ceebta ku aragtay oo kale ayuu la mid noqonayaa walow yacni la wareeguba haadya dambeeye laakiin waa inuu codsadaa u yidhaahdaa yacni shaygii baan doonaya caynkaas ahaa haddii uu haddaba dib dhigo isagoo og in shaygii la iibiyey wa shufcadaasi waa ka tegaysaayoo dee waa haddii uu gabad falo haddii se aanu gabad falin uu xanuunsanayey ama uu xidhnaaba ama meeshaba uu ka maqnaa shufcadu markaa dibdhiggaa kuma burayso waxaa kaloo sheekhu leeyahay haddii ay kooxi ay masalan wax wada lahaayeenoo mid ka mid iibiyo way u sugmaysaa jamaca iyo kooxda oo waxaanay ku mudanayaa milkiyaalkooda intay ahaayeen masalan dhulbaa saddex u dhaxeeyey nin wuxuu lahaa saddex meelood oo yacni meel nis buu lahaa midna saddex meeloodoo meel midna lix meeloodoo meel buu lahaa markaasuu kii niska lahaa meeshiisii iibiyey labadan soo hadhay ee midna uluska lahaa midna suduska lahaa ka uluska lahaa laba sahmi buu qaadanayaa kan suduska lahaana hal sahmi ayuunbuu qaadanayaa wayalzamu shaiica qofkan shafiica ah bimacnaa arkaanteeduna waxa weeyaan waa shafiic ama aakhid iyo shafiic baa la yidhahdaa ma'khuud ama mashfuuc iyo ma'khuudu minhu ama mashfuucu minhu kaa laga soo shufcaysanayo iyo siiqada markaa shaiic waa kii wax shufcaysanay waylzamu shaiica waxaa ku waajibi maa bihishturi wixii lagu iibsaday qaybkan ee min mil mila oo min qiimatin ama qiima lilmushtarii kii mushtarkaabuu siin iibsadihii wamahra milin buu siin in yubin alaaqahaa alaaqeedii haddii uu ku jaro gabadhii qaybka mehrmahaal buu siin bishiksi qaybka hadduu ku jaro macna ku furo ow bijaclihi sadaaqahaa ama sadaaqeedii hadduu ka dhigo mehrmahaal buu siin oo kuwa soo shufcaysanu meesha kula wareeyi walyaltamis ha dalba fawran deg deg faxaysu goortii akhara uu dib dhigo maa cilmihi isagoo og tafuutu way ka tegin qasara hadduu gabad falo wa uhbitat waa loo sugay liljamci jamci biishtiraakin ishtiraag sababteed ay shurko ku ahaayeen baa loogu sugay wa wusicad waana loo qaybiyey binisbati alamlaaki milkiyaalkoodu nisbadii iyo qadarkii ay lahaayeen baana loogu qaybinayaa baabulqiraadi qiraadkii ayuu baabiyo min alqardi wahuwa alqaطc ku hajarid maaliga iyo caamilka qayb maalkiisa ka mida u goynaya si ugu tasarufo qayb ribaxana wuu siinayaa saasaa qiraad looyidh mudaarabana waa la yidhaahdaa waxa weeye un inuu u dhiibo qof maal si ugu tijaareeyo ribuxuna noqdo mid mushtaragahoo u dhaxeeya ayaa la yidhaha qiraad hebelow lacagtaa qaadi noogu shaqee wixii faa'iida aad ku soo saartaana haynoo dhexayso yacni kala badh saddex meeloodoo meel baad leedahay afar meeloodoo meel baad leedahay arkaan lixa bay leedahayoo waa maalig iyo caamil iyo camal iyo ribix iyo maal iyo siiqa waa lixdaa maalig waa inuu jiraa waa inuu caamilna jiraa mid shaqay mid wax leh iyo mid caamiloo muruq la soo taagan camalkii la qabanayay maalkii laga shaqaynayey ribix iyo faa'iide iyo siiqa waa intaa maalik caamil camal maal ribix siiqa yajuusu waxa bannaan dafcu mablagin mablag iyo waxoogay in loo dhiibo limubtagii tijaaratin tijaaro mid dalbi oo tijaaro u jeedaan loogu dhiibo bibacdi ribxi اlmablagi mablaga ribixiisa barhkii in kaana hadduu yahay naqdan khaalisan oo khaalisan makhtuuman oo lagu shaambadeeyey bisikatin xadiidkii lagu dhufan jiray daraahimta mucayanan kaasoo mucayana macluuman oo la yaqaano waxa uu leeyahy sheekhu waxa bannaan mablaq maal ah yani waa mablaq waa wuxuun meel gaadha in loo dhiibo qof doonaya inuu ku tijaarayuu rogrogo in loo dhiibaa waa bannaan loogu dhiibo oo lagula heshiiyo mablaqaa wixii ka soo baxee ribaxa barhkii inuu qaato waa arrin hortu iska jaa'isa oo bannaan culimmada muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin shay dadku markaas baahi ay u qabaanna weeyaanoo dee waxaa dhici karta inuu qof maal hayaa uu jiro oo si alliyaaliyo si uu yidhaahdo aan garanaynin nin markaa aad u xariifahoo wax garanaya oo isna farahan aan waxba ku haynin inuu halkan jiro ayaa laga yaaba marka labadaa marka laysu geeyo faa'iido weyn baa ka soo dhex baxaysa marka laakiin waxaa shardiga buu leeyahay caqdigaasi waa inuu ku dhacaa yacni lacag oo lacagtu berigaa hore daraahim fidaaho khaalisa iyo danaaniir khaalisa ayay dee ahaan jireen lacagtu waa inuu mucayin yahay oo wax cad oo caamilka gacanta loo geliya waa inuu yahay wax macluumahoo la yaqaanoo jinsi ahaan iyo qadar ahaan iyo sifa ahaanba loo garanayana waa inuu yahay khaalisan makhtuuman bisika bisikatin halkaa uu leeyahay sika waxay ahayd bahal xadiidahoo naqshadaysanoo daraahimta iyo danaaniirta hadiyo golol marka la samaynayo lagu dhufan jiray oo dee waynagaan aragno hadiyo golole shilimadeenna iyo hadiyo golole ay wax ku qorqoran yihiin marka xadiidka noocaasa ama shambadda noocaasee lagu dhufanayo ayaa sika la yidhahdaa yajuusu waxaa bannaan dafcu mablagin mablaq xoogay in loo dhiibo ayaa bannaan limubtagii tijaaratin tijaara mid dalbi loogu dhiyo bibacdi ribxi lmablaqi mablaqa ribxiisa barhkii inuu ku shaqeeyo in kaana hadduu yahay naqdan khaalisan hadduu yahay lacag khaalisa weeye makhtuuman oo lagu khatima lagu shaambadayo o lagu dhutay bisikatin xadiidkaabaa daraahimta lagu dhufan jiray mucayanan oo mucayana waa inuu yahay macluuman oo la yaqaano haani shuruudi shuruudda keeda labaadna waxa weeye idnu rabilmaali maalkan qofka lihi waa inuu fasaxaa lilcaamili lmadkuuri caamilkaa la soo sheegay filacmaali waa inuu fasaxaa mufawidan lahu isagoo u bandhigi alumuura alwaaqica arrimaha dhici lam yashtarid calayhi una shardin maayo yuraajicahu inuu kusoo noqdo kusoo raajico macnaa kusoo noqdo arrinka soo yimaada mucaamima alanwaaci isagoo noocyaalkana camimi lilmakaasibi waxaa laga kasbada in laga shaqaysto aw khasa nowcan ama nooc ayuu khasisi daa'iman fi lghaalibi sida badan daa'imahoo la helo haaliu waa keeda saddexaadna shuruuda tacyiinu maa shayna waa in la cayaan lilcaamili u sugnaaday min xisatin xiso iyo qayb yani ka nisfi ribxin xaasilin riba xasilay niskii oo kale waxau leeyahay sheekhu ee shardiga labaad waa in qofkan maalka lihi caamilkan aan soo sheegnay ee ka shaqaynaya acmaasha inuu u fasaxo bimacnaa tasarufka inuu iibiyo iyo inuu iibsado welibana isagoo u bandhigi oo yacni u bannayn tafwiidu siino isagoo u bandhigaya arrimaha dhici oo dhan waana inaanu u shardiin inuu maaliga w inaanu u shardiin caamilka inuu soo muraajaceeyo macnaha shardigu waxa weeye waa inuu caamilku camalka la keliyoobaa si xilligu doono wuxuu iibiyo wuxuna u iibsado hadduuse yidhaahda mar kastood wax iibinayso amaad wax iibsanaysa aniga waanaad igu soo noqotaa ood igala tashataa dee ma ansaxayo inuu waayaabaa dhici kartaa anugu aan xoolaa kuu haya e adugu markaa uun wixii aad soo iibsataba aniga uun iisoo gudba anugu aan lacagta bixiyeena yacni ma ansaxaysa ayana waad isu xanibayaa qof dee markaas wax qaban karaya noqon maayo waxaa kaloo shardi ah inaanu camalkana caamilka ku codheedhiyin mucamima alanwaaci lilmakaasibi waa inuu waxaan laga kasbanayana uu camimaa waa inuu camimaa yani wax alliyaariyo wixii dee xalaal ah ee ninkaasi u arkay inuu wax ka helayo waa inuu fasaxaa hadduuse yidhaahdo yani waxaad iibisaa un keliya beriiska oo keliya un iibi ama adhi un iibi wax kaleba ha u dhaqaaqin xaggiisa yani waa waa tadiiqi iyo cidhiiri baa la gelinaya markaa ama waa inuu yani gaar yeelaa waa inuu camimaa ama waa inuu ku gaar yeelaa nooc sida badan aan la waayaynin waxaan la waayaynin hadduu waxaan la waayaynin yidhaahdo masalan waxaasun ka ganacso wax kale inaga ilaali wuxuuna wax goor walba jiraya uu yahay way bannaantay taasi laakiin wax laga yaabo wakhtiyaalka qaarkood in la waayo ayada hadduu ugu qaydo ma ansaxyo waxaa kaloo ayada shardiga in caamilka qof ka shaqaynaya xiso loo cayimo qayb oo laana ribaxa yimaada niskii baad leedahay saddex meeloodoo meeshii baad leedahay waa in wax mucayan aho caynkaasa shaqeeyuu waynu dhergi doonaaye maya ثاني shuruuطi idnu rabi اlmaali maalka kan lihi waa inuu lilcaamili اlmadkuuri u fasaxa fi اlacmaali camallada mufawidan isagoo u bandhigi lahu isaga alumuur alwaaqica arrimaa dhici o dhan lam yashtarid calayh waa inaanu u shardi an yurajacahu mar kasta inuu soo raajaco o isaga ku soo noqdo mucamima alanwaaci isagoo noocyaalkana u camimaya lilmakaasibi waxaa la kaga khasbadee laga shaqeeyana noocyaalkooda wuu camimayo waxaa doontaba ka shaqeeba o dhan aw khasa noocan ama nooc buu ku khasisi daa'iman fi lghaalibi sida badan daa'imahoo aan go-inoon la waayin aalisuhana waa tacyiinu maa shay nucayan lilcaamili caamilka u sugnaadee min xisatin xiso iyo qayba ka nisfi ribxin xaasilin ribaxa xasilay niski oo kale waa inuu xiso noocaasa loo cayinaa waalmaalu maalku macahu la jirka caamilka mutlaqan iyadoon la kala qaadin ammaana weeye wabitacadii gabadhfalna awjabu waxay waajibeeyeen damaanahu inuu magdhabo uma alqiraadu jaaisun bijaa'isu طarafayna weeye lan yalzama ma laasimayo falyanfasikh ha fasakno bifaskhi fardi minhuma mid ka midi haddii uu fasakho wain yuwaqat haddii la waqtiyeeyo ow yucallaq ama wax lagu xidho lam yasix ma ansaxayo wayujbaru lkhusraanu waxaa lagu kabayaa mima qad rubix wixii la faa'iiday ayaa lagu kabayaa waxau sheekhu leeyahay halkan maalku ama gacanta caamilkan qiraadku waa yado ammaana markaa maalkaa u hayaana ammaano ayuu noqon haddii ay wax dhintaan ama u wada dhintaan ma magdhabayo isagoosaqaati musaaqaadka waxaa la idhaha ayuu baab yahay musaaqaat min asaql waraabin bay ka timi marka waxa weeye inuu qof caamilahoo shaqaalo ah uu u sameeyo geedkaa timirta ama geedka cinabka si uu u waraabiyo oo u tarbiyeeyo u hagaajiyo oo midhaha ka soo baxaana ay u dhexeeyaan ay wada yeeshaan taasaa musaaqaadka la yidhaahdaa waa inuu kayrkii caamil uga dhigo timir yacnii dhirtaa timirta ama dhirta cinabka si ugu dadaalo oo u waraabiyo oo u hagaajiyo oo midhuhuna ay u kala yeeshaan arkaan iyo musaaqaadkani leedahayoo waa shan oo waa caaqid iyo siiqa iyo shajara oo geedkii ah hamarihii iyo midhihii iyo caamilkii ka shaqaynayey intaasay u qaybsamaan caaqid siiqa shajara hamara camal hiyo iktiraawu caamilin caamil kiraysigii weeye caamilkaasoo yasqi shajar dhirta waraabiye iyo wanaxwu wixii la mida bixusatin qaybna ku waraabiyo min athamari midhaha ka ahaaday taqacu waana dhacdaa muطlaqan iyadoo la kala qaadin fi الnaqli ثuma alkaram geedii timireedkii iyo karamkii oo cinabkii ah laa fii siwa nawcayni labadaa nooc wixii ka soo hadhay maya ilaa bitabaci tabacnimo iyo inay yacni taabicu noqoto ayaga mooyaane wa sharduhaa shardigeeduna waxa weeye taqdiiruhaa in lagu qadaro bimuddatin muddo waa in lagu qadaraa wa cilmu kullin mid la arkaan weynu yahay qadra tilka alxisa xisadaa ay kala yeelanayaanna mid weliba waa inuu og yahay oo la socdaa musaaqaadku waa shay iska bannaan oo loo baahan yahay waana qof caamila oo shaqaalahoo la kiraysto kaasoo loo kiraysta inuu markaa waraabiyo dhir iyo wixii la mid a kuna waraabiyo mushqaayad u noqoto xiso iyo qayb macluumo ahoo hamarada iyo midhahooda uu ku yeesho waxaa shardiya bay leeyihiin yacnii geedda yacnii loo kiraysanaya musaaqaadka lagu samaynayaana waa geeddaa timirta iyo geeddaa karamka ee cinabka waa labadaa geeduun labadaa wixii ka soo hadhay iyaga musaaqaad kuma ansaxaan ilaa tabac inay taabicu yihiin mooyaane oo masalan naqligii iyo iyo cinabkii oo meesha ku yaallo qaar kalena taabicu yihiin oo iyaga raacsan yihiin in kuwan caqdigu ku dhaco kuwan kalena taabic ay u noqdaan ayaa bannaan laakiin istiqlaal ahaan ma bannaana bay leedeen kuwaasi tacaahud la'aan bay waxyaalaha kaloo dhammi intooda badan iska baxaan waxaana shardigeedu uu yahay in lagu qadaro muddo waa in lagu qadaraa macluumaahoo geedku sida badan uu ku midheeyo oo sanad iyo wax ka badana si ijaarada oo kale laakiin muddo aanu geedku ku midhaynayn haddii la yidhaha ilaa muddadaa ma ansaxayso waa in mid walibana uu og yahay xisada iyo qeybka uu leeyahay oo maaligu waa inuu caamilka qayb u cayimaa midhaha ka mida macluumada waa inay tahay iyo iktiraacu caamilin caamil kiraysigii weeye yasqi shajar dhirta waraabiye iyo naxwu wixii la mida bixusatin qaybna ku waraabiya mina samar midhaha ka mida taqacu waana dhacaysaa mutlaqan kala qadlaan fi naqli uma alkaram geedka nakhiisha iyo karamka laa fii siwa nawcayni labadaa nooc wixii ka soo hadhay maya ilaa bitabaaci inay taabici u yihiin labadaa mooyaane wa sharduhaa shardigeeduna waxa weeye taqdiiruhaa bimuddatin muddo in lagu qadaro wa cilmu kullin mid la arkaana waa inuu og yahay uu garanayo qadra tilka alxisa xisadaa qadarkeeda wamaa shaygii min alacmaali camallada ka mid ee caadda noqda lihamar midhaha u noqda falaazimun lilcaamili caamilka ayuu laazim u yahay aladii istaqara sugnaaday wain yacud lilardi haddii uu dhulka u noqdana kalmasaaliki meelihii biyuu soo marayeenba weeyaane fii xafrihaa qoditaankeeda falaazimun lilmaaliki maaliga ayuu laazim ku yahay wa caqduhaa musaaqaadka caqdigeeduna min jaanibihi qad lazim wuu ka laazimay oo falaa yasixu fasquhu faskhidu ansix maysa liman nadimkii murugooda wasaa'irulacmaali camallada intooda kale fiihaa dhexdeeda jaariya waxay ku socon kama iqtadaahu siduu keeno curfu tilka naaxiya naaxiyadda curfigeedu siduu keeno ayuu ku soconaya waxau leeyahay sheekhu camalkan haddaba laga qabanayo dhirtaa ayaa laba qaybooda qayb camalkaa nafcigiisu wuxuu noqonayaa midhaha oo midhaha ayaa ku kordhaya oo ku hagaagaya ama waa waxa sanad walba soo noqnoqda weeye masele waa waraabintii iyo biyaha meeshii u marayeenoo loo hagaajiye iyo biyaha oo geedka loo joojiye iyo awrdhabiddii markaa nakiisha iyo xashiishka ka dheeraynteedii iyo laamihii markaas wax dhibaya oo laga jara iyo cariishkii cinabka loo samaynaya iyo waxyaalahaasi waa waxyaalo midhaha xaggooda u noqonaya nafciga iyo waxtarkoodaasi xagga midhaha ayuu u noqonayaa waxaa la yidhahdiya wixii xaggaa midhaha u noqonaya caamilka ayaa laga rabaa inuu qabto oo curfiga ayaa rikaa keenaya waxaa la yidhahdiya wixii nafcigu se dhulka u noqonayo een sanad walba isagu soo noqnoqonin masalan dayr loo sameeye iyo ceelka uqodiddii iyo oodiddii iyo meelaha biyuhu marayaan iyo kanaalada jeexitaankeeda iyo waa wax dee dhulka u noqonaya aalaadkii dee lagu shaqaynayey iyo waxaa la yaadhiya waxaa waxaa lagu leeyahay maaliga oo curfigaa isna kaa keenaya caamilku wuxuu shaqo ku leeyahay maaha waataynu soo tilmaanay cuquuddu inay saddex u qaybsanto laazimu darafin iyo jaa'isu darafin iyo laazimu darafin wa jaa'isun min darafin iyadu waa laazimu darafayn oo sidii ijaarada laazimu darafayn bay noqonaysaayoo ma faskhan kara kii murugooda waxaa kaloo sheekhu halkaa inoogu sheegay acmaasha inteeda kale musaaqaadku waxay ku soconaysaa un sidii curfiga uu yahay qaabkii loo shaqaynayay iyo sidii loo wadayay iyo waxaasoo dhammi curfiga naaxyadaa ama meeshaasi sida uu yahay ayuubuu ku soconayaa wamaa shaygii midal acmaali ka mid ee caadda noqday lithamari midhaha falaazimun lilcaamili caamilka ayuu ku laazimaya alladii istaqara sugmay wain yacud lilardi hadduu u noqdo kalmasaalikiba weeyaane fii xafriha masaaligtii qoditaankeedii meeli biyuu soo marayeen falaazimun lilmaaliki maaligi ayuu ku laazimaya wa caqduhaa musaaqaadka caqdigeedu min jaanibayhi labadiisa dhinac qad laazima wuu ka laazimay oo falaa yasixu fisquhu fisqiisu uma ansaxaya liman nadiim qofka murugooday hadduu midkood murugoodo wasaa'irulacmaali camalada intooda kale fiihaa musaaqaadka jaariya waxay ku socon kama iqtadaahu siduu keenay curfu tilka naaxiya gobolka ama jihada curfigeedu siduu keenay ayuu ku soconaya faslun fi lmusaaracati waalmukhaabarati musaaraco iyo mukhaabaro ayuu halkana kaga hadlayaa walam yajuz ma bannaana lilmar'i qofka dafcu ardihi dhulkiisa inuu dhibo liman yuriidu ka doonaya zarcahaa inuu ku zarca bibacdihi barhkii kadaaka aydan lam yajuz ma bannaana an yadfaca inuu u dhiibo na ma bannaana ardan wabadran dhul iyo shinni ama dhul iyo abuur inuu u dhiibaa ma bannaana limri'in qof liyasraca si u beero bixisatin qaybna uu ku beero macluumatin la yaqaano oo mimaa zaraca wuxuu beeray ka mida ow ama ujratin buu ugu dhiibay min hayrihi wax kale ka ahaaday lam yamtanic kaasi isagu ma mamnuuc ma noqonayo isagu kaasi waxau leeyahay sheekhu mukhaabara iyo musaaraca ayuu halkan inooga hadlayaa markaa mukhaabaro waxa weeye qofka oo dhulkii laga kireeyo waxa ka soo baxayana barhkiina laga kireeyo abuurkana isagu uu keeno waxaa la dhaha mukhaabara niyou dhulkaa inooga shaqee abuurkii iyo wixii lagu gurayana adigu keen wixii ka soo baxana kaabarh qaado yacni taa waxaa la yidhaahdaa mukhaabara la yidhaahdaa midna waa musaaraca oo waxaa laysu raacinayaa dhulkii iyo abuurkii baa laysu raacinayaa shinnidii lagu guraya baa laysu raacinayaa markaasaa la leeyahy dhulkaa iyo abuurkaa qaadoo inoo beero wixii aad soo saartay kala barh baad leedahay shaaficiyadu waxay qabaan labadaasiba in markaas aanay ansaxaynin oo labaduba khayru saxiixa ay yihiin oo nahyi ayaa ku soo arooray nebigu uu nahiyey musaaracada iyo mukhabarada labadaba uu nahiyey ayaa ku soo aroora iyagu sidaas ayay qabaan laakiin yacni camalkii saxaabadu siduu ahaa iyo markaa culimmada madaahibta intooda kaleba siday qabaani labadaasiba inay markaa bannaan yihiin ayay markaa ku tegeen oo uu yahay wax loo baahan yahay oo laga yaabo sidii aynu soo tilmaamaynay qiraadkaba aynu ku soo tilmaamaynay inuu qofkii dhul hayo onu ka shaqaysan karaynin qof shaqaysan karayo wixii garanayana aanu dhul haynin markaa arrin aad iyo laxaad loogu baahan yahay weeye waxaabuu markaa tilmaamayaa in markaa in badanoo shaaficiyada ka midina ay sidaa doorteen oo uu ka mid yahay subki iyo nawaawi iyo ay sidaa ku tegeen oo yidhaahdeen cumar binu khadaab iyo reer madiina ayaa markaa sidaa ku shaqaysan jireen ka weliba iminka fududna weeyaan bay yidhahdeen oo dee dadku aad iyo laxaad ayay ugu baahan yihiin walow madhabku mucdamkiisu baatilba ha ku tilmaamee laakiin camalkii saxaabaduna sidaasuu ahaabaa laydhaha in badanoo ka mida tan markaa nahyigu ku soo aroorayna waxay yidhahdeen mid gaara bay ahayd oo qofka goob ka midaa loo cayimayay imka markay bannaantii waa markay wax alla wixii ka soo baxa ama ha yaraado ama ha badnaado uu yeelanayo un kala badh ama saddex meeloodoo meel ama afar meeloodoo meel laakiin taa la diidayay waxay ahayd warniyow adigu intaa geestaasunbaad leedahay wixii ka soo baxa dee geestii waxaa ka dhici karta inaan waxba ka soo bixin markaa ta la diidayay taas ayay ahayd halkaa ujratin min hayrihi lam yamtanic waxa weeye haddii iyada oo ay qoladana la waafaqsan yihiin haddii qofkan isaga mushahar la siinayo ama wax kale la siinayo iyada way iska bannaan tahay walam yajuz ma bannaana lilmari qofkii dafcu ardihi dhulkiisa inuu dhiibo liman yasracuhaa qof beeraya bibacdihi barhkii qaadanayo ku beerayaa kadaaka aydan lam yajuz waxaa bannaana an yadfaca inuu dhiibo ardan wabadaran iyo abuur limriin qof inuu dhibo liyasraca si u beero bixisatinn ku beera macluumatin la yaqaano mima zaraca wuxuu beeray ah oo ujratin ujra iyo mushaqad hadduu ku beerayo min hayrihi waxaa dhulka ka soo baxayaan ahayn lam yamtanic kaasi isagu mamnuuc ma noqonayo baabulijaarati ijaaradii ayuu u baab yahay ijaara asalku waa magac ay ujradu leedahay sharci ahaanna waxay noqonaysaa uun waa caqdi ku dhacaya manfaco maqsuudaha oo macluumaaha oo la garanayo yacni bixin iyo bannaynba yacni u cunaanto oo aqbalaysaa ciwad iyo bedel macluumahoo la garanayana lagu caqdiyo kaas ayaa la yidhaahdaa arkaan bay leedahay ijaaradiio waa caaqidaanoo muujir iyo musta'jir ama mukri iyo muktari waa kireeye iyo kirayste siiqadii ujradii iyo manfacadii shantaas ayay noqonayaan arkaanteedu wa kullu shayin wax kasta oo suxixat la saxiix yeelay icaaratuhu caariyeyntiisa fii maa madaa wixii inoo soo tegey hunaa halkaa fii maa madaa wixii yacni saxad hunaa ijaaratuhu kiradiisuna waa ansaxaysaa wa kullu shayin wax kasta oo suxixat la saxiix yeelay icaaratuhu caariyeyntiisa fii maa madaa wixii inoo soo hormaray saxad hunaa halkana waxaa ansaxaysa ijaaratu in la kireeyo waqudirad waxaa lagu qadaray imaa biwaqtin aw camal waqti ama camal baa lagu qadaray ka daari daarti oo shahran la kala kiraysta weeye ow binaa hada almaxal ama meesha dhismaheeda weeye biujratin ayaanay ku ansaxaysaa qad cujilad dadadijiyey ow ujilad ama la dibdhigay waxayumaa in intu waa ziyaadee waxayumaa goortii udliqad la idlaaqana tacajalad way degdegaysaa waxau leeyahay sheekhu shay kasta oo in layscaariyaysiiyo lays-ammaanaysiiya aynu saxiix yeellay xaggii hore ee baabkii caariyada markaynu ka soo hadlaynay halkana in la kireeyo ayaa bannaan wax allayaariyo wixii lagu intifaaci karayay manfaco maqsuuda oo macluumo ah oo cayntiisuna baaqi noqonayso intifaaciisuna mid mubaaxoo bannaanuu yahay in la kireeyaa ayaa bannaan waxaan manfacadiisu mubaaxa ahayn baa meesha ka baxaya waxaa kaloo meesha ka baxaya isna wixii aan intifaaca kama soo haraynin ise wixii macuumka aha iyo mashmuumkii w caynkaasa intifaaca ka soo haraynin isaguna kire ma galo dee in laysa siiye iyo mooyaane kire baabulkire iyo baabulicaara midna ma galo marka wax allayaaliyo wixii ay caariyeyntiis iyo ammaanaysiintiisu ansaxaysay in la kireeyaana waa ansaxaysaa laba mid ayuunbay ku ansaxdaa in wakti lagu qadaro ama camal lagu qadaro waa labadaa midu oo masalan daartii bil la kala kiraysto ama meel dhismaheed yacni qofka loo kiraysto waa imaa wakti lagu qadaraa manfacadii qadarkeeda laga jaahilka ahaay oo masalan geliddii iyo dhulkii waraabintiisa iyo wixii lamida waa in muddo la kala kiraystaa la yidhaha shaygaa imaa waa in camal lagu qadaraayo manfaco macluumaa oo qadarkeeda la garanayo meeshaa dhisideeda maradaa toliddeeda waxaa yacni halkaa u qaaditaankiisa waa in ama lagu qadaraa wakti ama waa in lagu qadaraa camal labadaa midin waa in lagu qadaraa qaab waa loo kulmin karaayo masalan iyo bil ayaan ku kiraystay inaad waxa ay qabato inaad waxaa ii qabato bil baan ku kiraystay inaad waxaa ii qabato laakiin waxaa la diidan yahay yacni waxaan ku kiraystay inaad shaygaa maanta uun qabato qofkii ama waxaa qaba dheh ama muddadaa ii shaqee dheh laakiin inaad tiraa qofkii waxaan ku kirtay ad waxaa ii qabato ama maalintii ha ka yaraada ama ha ka bato iyo inaad tiraa waxaa qofka ii qabo isagu intuu doonaba ha ku qabto iyo inaad tiraa yacni muddo maalintaasaan ku kiraystay wuxuu qabanaya intuu doonaba ha leekaadee maalintaasaan ku kiraystay wuxuu qabanaya intuu doono ha leekaado ama waxaa ii qabo intuu doonaya ha qaato laakiin inaad masalan shaygaa ii qabato oo aad maanta qabato intaana ku qabato waanu ka dambayn karaa waanu ka yaraan karaa taasaa la diiday markaa in labadiiba saa la ysugu raaciyo la waxaan ku kiraystay shaygaa inaad qabato maantana aad qabato waanu ka yaraan karaa waanu ka badan karaa wax allayaaliya wixii markaa dadka laga yaabo inuu hadal iyo muran ku keenana marka hore ayaa markaa ay ishortaagaan shareecadu waxaanay markaa ku ansaxaysaa buuhi sheekhu ujro la dedejiyey ama la ajilay oo ujrada mar haddii la kala kiraysto ama waa la qadimayoo haddaa la dhigi ama waa la ajinayoo wakhti dambe ayada taasi waa hadba labada qof siday kaga heshiiyaanuun in la ajila iyo haddii la idlaaqo oo aan ta'jiil iyo tacjiil midna aan lagu qaydinna way degdegaysaa oo waxay noqon mid mucajalo ah wa kullu shayin wax kastoo suxixat la saxiix yeelay icaaratuhu caariyeyntiisa fiimaa madaa wuxuu inoo tegay saxad hunaa ijaaratuhu kirayntiisuna halkan waa ansaxaysaa waqudirad waxaana lagu qadaray imaa biwaqtin aw camal waqti ama camal ka daari bishiyo shahran la kala kiraysta weeye aw binaa hadalmaxal ama meeshaasoo la dhiso biujratin baana lagu ansixiyey qad cujilad la dedejiyey ow ujilad ama la dibrigay waxayumaa goorti inuu ay uliqat intu waa iska saa'ide tacajalad way degdegi waalcaqdu biluzuumi baa fiihaa qad wasif lagu sifeeyey walyanfasikh ha fasakhmo fii mu'jarin wixii la kala kiraysay idaa talif markuu dhinto laakiin yakhusu lfasqu wuxuu ku khusaynayaa bilmustaqbaliinta soo socota waxaysu goortii maata caaqidun dhinto lam tabtuli ma burayso walaa damaana yalzamu lmusta'jira musta'jirka damaan ku laasimi maayo maa lam yakun haddaanu ahayn fii xifdihi ilaalintiisa muqasiran mid ku gabadh fulay haddaanu ahayn waxau leeyahay sheekhu caqdigan ijaaradu lusuum baa lagu sifeeyey waa mid laasimu tarafayna mar haddii waxaa la kala kiraysto muddadaana la kala kiraysto kiradu muddo kama maaranta ama camale waa laasimu tarafayn midkoodna kama bixi karo keliya waxay ku fasakhantaa shaygii la kala kiraystay haddii uu dhinto meeshaba ka baxo laakiin maxaa fasakhmayaa wixii mustaqbalkahae soo socday unbaa fasakhmaya e wixii hore ee tegey fasakhmi maayo masalan daar baa la kala kiraystay sanad lix bilood markii lagu jiray ayay duntayba lixdaa biloodee dambe unbaa ayuunbaa ijaaradeeda fasakhantay mooye lixdii hore way sugnaatay mar haddii aynu nidhi ijaaradu waa laasimu tarafayn haddii uu xataa midkood dhinto ma burayso ee waxa soo gelaya uun meesha musta'jirka waalidkiisii unbaa soo gelaya oo manfacadii oofsanaya gala unbaa lale gurigaasi wuu kiraysnaaye gala yaddan musta'jirkuna waa yaddo ammaana oo wax damaani ku laasimi maayaan qofkii musta'jirka ahaa walow ijaaraday muddaeedu intay dhammaatayba ha ahaatee mar haddaanu xifdigiisa iyo ilaalinta shayga ku gabad fadhin hadduusan ku gabad fadhay oo wixii masalan iska sii daayey ama uu dayacay magdhow waa lagu yeelanayaa waalcaqdu bilusuumi baa fiihaa ijaarada qadu sifa lagu sifeeyey walyanfasik hana fasakhmo fii mu'jarin wixii la kala kiraystay idaa telif markuu dhinto laakin yakhusu lfasqu bilmustaqbali fasqu wuxuu khusaynu mustaqbalkii inta soo socotaa waxaysu maata goortuu dhinto caaqidun lam tabtuli ma burayso walaa damaana daman yalzamu lmustaajira ma laasimayo maa lam yakun fii xifdihi ilaalintiisa haddaanu ahayn muqasiran mid ku gabad falay haddaanu ahayn